بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii alarbacuuna anawowiya sharixii sheekh maxamed bin saalex alcutheymiin xadiidkii saddex iyo labaatanaadaan ku jirnay waan dhamaystiraynaa haddii alla yidhaahdo waxaa lanoo fududeeyo maanta xadiidkii abi malik alxaarith bin caasim alashcari aلطuhuuru shatru اliimaani walxamdu lilahi tamla'u اlmiisaana wsubxaana allahi walxamdu lilahi tamla'aani aw tamla'u maa bayna aلsamaai waalardi wالsalaatu nuuru wاsadaqatu burhaanu wالsabru diyaaءun والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم waxaan maraynay oon soo gaarnay والقرآن حجة لك أو عليك shiikhu wuxuu leeyahay meeshan rasuulku صلl سلم uu yidhi والقرآن حجة لka أو عليka qurآaنku ama xujuu kuu noqdaa aakhiro marka la tago ama xujuu kugu noqdaa adiga qur-aan marka wax la yidhaahdo yuu tacriifinayaa shiikhu uu qeexayaa wuxuu leeyahy waa hadalkii alle ee jibriil uu qalbigii rasuulka sala allau alay salama kula soo degay lamana bedeli karo hadalkaas alle wax bedelaadiina kuma dhicin sidaa darteed iyo alle uu jibriil wuxuu ku tilmaamay inuu yahay mid xoog leh oo ammaano badan jibriilna waa rasuulkii alle ee muxamed loo soo diray jibriil baa soo gaarsiinaya waxyiga rasuulkeenna maxamed sal ll ly slam kii marka waxyiga soo gaarsiinayay ee malagga ahaa ee malaa'igta ugu xooga badnaa waxaa alla ku tilmaamay inuu yahay mid xoog badan oo haddana ammaano badan sida alla uu yidhi innahu laqowlu rasuulin kariim waa hadal mid la soo diray oo sharaf badan waa jibriil jibriil baa soo qaada hadalka alle oo alla ka soo maqlay qur-aanka dii quwatin xoogu saaxiiba cinda dilcarshi makiinin ahna mid sharaf ku leh allah carshiga u saaxiibka ah agtiisa mutaacin thama halkaasna lagu ateeco oo waa maaragtay cirka ah amiinin haddana ammaano badan oo ku tilmaaman ammaano si markay u caddaato waxaa loogu tilmaamay inuu xoog leeyahay oo ammaano leeyahay si ay u caddaato inuu qur-aankii amiinku ahaa oo uuna xoogna uu u lahaa inuu xifdiyo oo markaa wax maaragtay ku ciyaari kara aanay jirin qur-aankan marka annagana hor yaalla waa hadalkii alle oo alle si dhab ah ugu hadlay jibriilna uu ka maqlay alle ka maqlay kadibna qalbigii rasuulka sal ly slam uu kusoo dejiyey qur-aankani marka waa hadalkii alle erayada iyo macnuhuba hadduu amar yahay oo wax laysfaraayo hadduu nahyi yahay oo wax layska reebaayo haddii uu khabar yahay oo wax maaragtay tegey ama imaan doona la sheegaayo ama uu istikbaar yahay oo khabar weydiin uu yahay ama qisooyin uu yahay dhammaan qur-aanku waa hadalkii alle kama baxsana hadalkii alle allana wuu sheegay markii uu dhaar weyn dhaartay kadib oo wuxuu yidhi alle falaa uqsimu bimawaaqici anujuumi anigu ku dhaaran maayuu leeyahay alle meelaha xidiguhu u dhacaan wa inahu kaasina laqasamun waa dhaar low taclamuuna ogaada cadiimun weyn in meelaha xidiguhu u dhacaan lagu dhaarto waa khalqi alloo tiro badan oo aanan xisaabtooda garanaynin oo aadna u waaweyn oo la sheego hadda inay maaragtay dhulkeenna wax badan ka weyn yihiin qaar badan oo kamid u shiikhu marka wuxuu leeyay low taclamuuna waxaa laga wadaa iclamuu ogaada sida haddii aan ku idhaahdo kale ina haada low tadri shayun kabiir yacni idri waay moogta waa ogow waxaan waa wax weyne markuu alla dhaartay kadib yo alla wuxuu yidhi inahu laqur'aanun kariim waa muqsamun caleyhi moogta waa wix lagu dhaartay waa wixi loo dhaartay marka alla taa wuxuu ku adkeeyey dhaar wuxuu kaloo ku adkeeyey xarafkan oo ina ah oo asal ahaanba tawkiid maaragtay loogu talagalay iyo laam intaasa la isku daray fii kitaabin maknuun kitaab la ilaaliyeyna ku jira oo laxulmaxfuudka ah yani qur-aankaasi wuxuu ku yaalaa laxulmaxfuudka laa yamasuhu ila almutahharuuna qur-aanka ma taabtaan kuwa aan kuwa la daahiriye ahayn oo malaa'igti baa laga wadaa marka hadda waxaa ma taabtaan la leeyahay waa laxulmaxfuudki baa laga wadaa inuu qur-aanku marka laxulmaxfuudka ku yaallo waxaa loola jeedaa in qur-aanka kulligiis laxulmaxfuudka ku qoran yahay mase laxulmaxfuudka waxaa ku yaalla qur-aankii oo laga hadlaayo inuu soo degi doonana la sheegaayo saas saasna uu noqon doono jawaabtu waxay tahay waa tan hore buu leeyahay kulligiis waa ku qoran yahay laxulmaxfuudka laakiin haddana waxaa fiiro u baahan buu leeyahay oo in laga fekero u baahan yacni iyadoo cirarkii iyo dhulkiiba aan la abuurin konton kunoo sano ka hor see loo dhihi karaa waa uu qornaa qur-aanku iyadoo qur-aankiina ay ku jiraan cibaarooyin ku tusinaya wax tegay sida suurat al cimraan ku taallo oo kale waid kadowta min ahlika tubawi'u lmu'miniina maqaacida lilqitaali wakti xus baa laleeyahy rasuulka sal ly slm aad ahalkaadii ka kallahday adigoo mu'miniintii u diyaarinaya meelo ay ka dagaalamaan iyo sida alla uu yidhi oo kale qad samica allahu qowla alatii tujaadiluka ficil maadi baa la isticmaalay alla waa uu maqle waaye tan kula doodaysa hadalkeeda markii hore marka konton kunoo sano ka hor intaan cirarka iyo dhulkaba la abuurin la qoraayey dee yacni islaantan maaragtay doodaysa alla ma aanu maqlin hadalkeeda sababto maba la abuurinba ile qof joogaa doodiisa la maqlaaye haddii marka saas la yidhaahdo waa su-aaluu soo arooriyey moogta shiikhu jawaabtu waxay taa buu leeyahay in alla waxa uu hore u ogaaday horena uu ogaa in alla waxaa dhici doonoo dhan uu hore u ogaa looxul maxfuudkana uu ku qoray sida uu alla maaragta waxyaabaha la qadaray oo dhan uu hore ugu ogaa looxul maxfuudkana ugu qoray marka wixii marka bannaanka loo soo saarayo oo ay dhacayaanna alla waa uu ku hadlaa marka isma diidan uu leeyahay in hore loo qoray iyo in marka maaragtay wixii ay dhacaanna uu alla ku hadlaayo oo qur-aankii maaragtay isagoo cusub la soo dejinaayo haddana oo jibriil uu ka maqlaayo alla uu ka maqlaayo oo uu ku soo dejinaayo rasuulkii sala alla alay slam hore laakiin waxaan dhihi jira buu leeyahy shiikhu qur-aanka looxulmaxfuudka ku jira marka laleeyahy waxaa laga wadaa sheegiddiisa iyo xuskiisaa ku jira imahan qur-aankii oo kaamila kuma jiraan dhihi jira buuyi anuu macnaha taas hadda aan soo sheegno oo alfaad maadi ah oo wax tegey ka hadlaysa inay qur-aan ku jirto maaragtay ka duulaya waxaan u haystay buu leeyahay sida maaragtay alla u yiri wainahu qur-aankii la fii zuburi alawaliin kutubtii horreysa buu ku yaalaa macnaha ma qur-aankii oo kaamil ah marka towreed iyo injiil iyo ku yaalla zabuur may waxaa ku yaalla buu leeyahay xuskiisa waa lagu sheegay tilmaamo kuwiisa iyo yaa looga hadlay laakiin wuxuu leeyahay markii aan taalacday hadalka sheekh islaam ibn taymiya jazaahu llahu khayran yaa laabtaydii u waasic noqotay buu leeyahy shiikhu in qur-aanku isagoo dhammaystiran uu looxul maxfuudka ku qoran yahay wax diidayaana ma jiraan taas laakiin marka nabiyullaahi maxamed lagu soo dejinaayo alla waa uu ku hadlaa qur-aanka markaasuu jibriil usoo dhiiba hadalka marka salafku waa kaas ahlu sunnuuna ay ka aaminsan yihiin qur-aanka laakiin dadka ahlu bidaca ah oo bidcoolayaasha ah waxbay bedeleen markaasi waxay yidhaahdeen qur-aanku hadalkii alle maahan bay yidhaahdeen ee wuxuu cibaaro ka yahay hadalkii alle marka sidii tusaale camal bay ka dhigayaan amase waxayna yidhaahdeen hadalka alle waa macne alle maaragtay naftiisa ku jira bay yidhaahdeen marka waxay diidan yihiin soo ma jeedid alfaadii iyo xuruuftii bay diidan yihiin sidaa darteed waxay aaminsan yihiin dadkaas bidcoolayaasha ahi in qur-aankan annagan hor yaallaahi uu yahay makhluuq sidiisaba oo alla uu u abuuray inuu nooga warramo waxaa naftiisa ku jira ashaaciradu saasay rumaysanta ilayagu waxay leeyihiin kalaamku waa kalaam nafsigay leeyihin waa macnan qaa'im binafsi bay leeyihin waa macno ku jira maarata alle bidcoolayaalka marka kuwa ka mid oo maaragtay iyaguna aada u dhib badanaa jiro muctasile la yidhaahdo oo masaladan aada ugu fidnaysnaaba ahlu sunnadana maaragtay dhibay maray xoogaa dowladnimo iyo waxhelaan oo cadaabi jiray muslimka oo dhihi jira qur-aanku waa makhluuq iyagu marka waxay leeyihin kuwa muctasilada la yidhaahdaay qur-aanku ma ahan macnaha maaragtay alla naftiisa ku qumay laakiin waa hadal alle bay leeyihiin oo ma diidan intaas waxaan leenaha waa hadal alle laakiin waa makhluuq waa wax la abuuray sida makhluuqaadka kaleba loo abuuraya isagana loo abuuray leeyihin alla marka hadal buu abuurayaay leeyihiin markaasuu isu tiirinayaa hadalkaas oo hadalkeygii buu leeyahay laakiin waa isu tiirin sharafeed sida marka la yidhi oo kale naaqat allahi wa suqyaaha yani hashi alle sida uu alla maaragtay iyo sida alle uu isugu tiiriyey masaajidda wa ana almasaajida lilah iyo masaajid allahi iyo saas baa la yidhi iyo siduu naftiisa ugu tiiriyey beytkii iyo kacbadii watahir beytiya iyuu alla leeyahay marka labadaas bidcoolayaal oo ashaacire iyo muctasilaa maxaa u dhexeeya farqiga u dhexeeya waa maxa wuxuu ku leeyahy dadka muxaqiqiinta ah ee cilmiga maaragtay xaqiiqada ka gaaray waxay leeyihiin ashcariye iyo muctasilo farqi uma dhexeeyo oo muctasiladaaba ka roon ashaacirada mararka qaarkood wixii ku saabsan qur-aanka ila waxay leeyihin iyagu qur-aankan hadda nala yaalla waa hadalkii allay leeyihin ayuu kama shakisnaa laakiin ashcariyadu waxay leeyihiin waa cibaara can kalaam illahi walaysa kalaam allah kalaamka alle ma aha laakiin kalaamka alluuna tusinayaa bay leeyihin inuu cibaaro ka yahay labadaas bidcoolayaalna oo muctasilada ashaaciraahi waxay isku raaceen in waxa musxafka ku jira bilow ilaa dhammaad ay wada yihiin wax makhluuq ah oo la abuuray laakiin muctasiladu waxay leeyihiin waa hadalkii alle oo uu abuuray sida uu cirarka iyo dhulkaba u abuuray qoraxda iyo dayaxa u abuuray iyo xidigaha naftiisuuna u tiiriyey kalaamkii sharfid la sharfaayo kalaamkaas sida masaajidaba uu isugu tiiriyey alle isugu idaafeeyey waman adlamu miman manaca masaajid allahi ya alla uu yiri yaa ka dulmi badan dadka maaragtay diiday masaajidda alle in alle lagu xuso iyo siduu alle isugu tiiriyey kacbadii oo uu yiri watahir beytiya litaa'ifiina beytkayga waxaad u tahirtaa dadka tawaafaya iyo sida uu hashi nabiyullaahi saalix mucjizada u ahayd alla isugu tiiriyey oo uu yidhi naaqat allaahi hashi alle ka digtoonaadaa layidhi naaqat allaahi wa suqyaahaa iyo cabitaankeeda ha u dhowaanina maalinkii biyaha cabayso ashaaciradu waxay leeyihiin kalaamka alle waa macne alla qaa'im ku ah oo nafta alle qaa'im ku ah markaas alle wuxuu abuuray codad jibriil maqlay codadkaasina waxay maaragtay ka warramayaan oo ayna tusinayaan waxa alla naftiisa ku jira sidaa darteed qur-aanku haddii la qabto madhabka ashcariyada nimanka la yidhaahday waa makhluuq laakiin waxay leeyihiin waa cibaara can kalaamillaah qur-aanka annagu aan haysanno aan akrinayno alle ku caabudayno oo aan alle ugu dhowaanayno waxay leeyihiin wuxuuna tusinayaa hadalkii alleh ee hadalka alloo maaragtay toosa maaha laakiin haddaan ahlu sunno nahay annagu waxaan leenahay qur-aanku waa hadalkii alleh makhluuqna ma ahan bidcoolayaalka yidhaahda waa makhluuq salafkuna qofka yidhaahda qur-aanka alle waa makhluuq gaalnimay ku xukmin jireen xeradaba waa ka saari jireen laakiin hadda ashcariyadan iyo muctasiladan iyo waxaa dhici karta maaragtay hadda ka daa'if ahaan iyo koox ahaan inaan la tagfiirin oo ta'wiilka iyo maaragtay waxyaabahaas ay maarata tawiilsanayeen darteed aan gaalnimo loogu xukmin laakiin hadalku waa kufri layidhaha kalaamka alla waa makhluuq waa gaalnimo aan shaki ku jirin sheikhu wuxuu leeyahy haddaan ahlu sunnanaha innagu waxaan leenahay hadalka alle ma ahan macnaha maaragtay alla ku qumay macnaha alla ku qumay waa cilmi buu leeyahay hadalna noqon maayo oo maaragtay isu bedeli maayo hadal ilaa alla uu ku hadlo marka uu ku hadlo unbaa kalaam la dhihi karaa haddaba wuxuu leeyahy shiikhu qur-aankan aan alla weydiisanayno inuu xujo nooga dhigo waa hadalkii alle dhab ahaan oo uu si dhabana ugu hadlay alle jibriilna uu si dhaba uga maqlay uuna ku soo dejiyey qalbigii rasuulka sal slam si dhab ah oo xaqiiqa ah oo nebiguna sal ly slam uu weeleeyey xataa waxaa dhici jirta in rasuulka sal ly slam uu degdegi jiray inuu qur-aankii qabto oo aanu maarata wax kamida uusan dhaafin yuu ku dadaali jiray markaasuu jibriil maarata inuu la socdo ku dadaali jiray si aanay wax u dhaafin markaas alla wuxuu yidhi laa tuxarik bihi lisaanaka carabkaada ha ku dhaqdhaqaajinin litacjala bihi si aad ugu degdegto inaad xafiddo ood weelayso ina calaynaa jamcahu annagayna saaran tahay alla marka isagaa damaano qaaday maaragtay kulminta qur-aanka la kulminaayo ina calaynaa annagayna saaran tahay baa alla uu yidhi jamcahu inaan ku kulminno qur-aankii laabtaada wa qur'aanahu iyo qiraa'adiisa inaan maarata kugu akhrino oo aad marka adu carabkaada ku akhriso markaad doonto ha ka cabsanin waay macnuhu ina calaynaa jamcahu inaan kulmino qur-aankii oo aan laabtaada ku kulmino iyo maarata inaad akhrisaba annagayna saaran tahay wax ku dhaafi maayaana laleeyahay ee iska deg oo qabow markaad doonto waad akhrin doontaa qur-aanka alla ayaa u damaano qaaday rasuulka sal slam qur-aankii in laabtiisa lagu kulmiyo iyo inuu hadhow akhriyo fa idaa qara'naahu baa alla u leeyahy marka haddii aan akhrino oo jibriil baa laga wadaa macnaa haddii jibriil akhriyaa laga wadaa moogta akhrintii jibriilna alla naftiisu u tiiriyey maxaa yeelay jibriil waa rasuulkiisii alla uu soo dirsaday maxamed u soo diray sal alla slam marka jibriil wuxuu sameynayey yaa alla naftiisa u tiiriyey sababtoo alla asagaa soo diray jibriil marka haddii aan akhrino jibriil u akhriyo fattabic qur'aanahu akhrintiisaas raac oo dhegayso oo u dheg raarici kadibna akhri sidii uu kuu baray isagu oo aad uga maqashay thumma intaa kadibna ina calaynaa bayaanahu annaga waxaana saaran oo aan haddana kuusii damaano qaadaynaa in lagu caddeeyo wixii maaragtay ishkaalka ha galo xagga fahamka oo macnihiisa iyo axkaamtiisa ah qur-aankan marka sharafta badani fadaa'il fara badan buu leeyahay culamada wax ka qortay fadaaisha qur-aankan waxaa ka mid ah ibnu kathiir allahu naxariiste kitaab yarow wuxuu leeyahay fadaa'il qur'aan la yidhaahdo oo aada u qiimo badan oo faa'iido badan kulley waxaan u malaynaa tafsiirkiisa bilowgiisana in lagu nashriyey gaarna waa loo daabacay gaarna waa loo daabacay waalqur'aanu xujatun laka o caleyka wuxuu xujo kuu noqonayaa qur-aanku haddii aad maaragtay la timaado wixii naseexo ahaa oo lagugu lahaa xagga qur-aanka waxaana noo soo hormartay buu leeyahay xadiidkii tamiim daari in rasuulku sala allahu alay wasalama uu yidhi addiinu nasiixa diintu waa naseexo markaas waxaan idhi buu leeyahay saxaabigu qulnaa waxaan idhi liman yaa rasuula allah rasuulka allow yuu naseexa u yahay diinku markaasu wuxuu yidhi lilaahi walikitaabihi walirasuulihi waliaimati almuslimiina wa caamatihim waa xadiiskii muslim uu wariyey oo aan soo marnay marka sheikhu wuxuu leeyahay halkaas baan waxaan ku soo sharaxnay sida qur-aankii loogu naseexaynaayo ee ha loo noqduu leeyahay wuxuu marka sheegay shiikhu kitaabka loo naseexaynaayo inay noqonayso inaad difaacdo qur-aankii oo dadka maaragtay qaladka ku fasiraaya ama beenta ka sheegaya aad ka difaacdo wixii khabaroo qur-aanka ku yaallana aad rumayso si weliba go-aan aad u rumayso qofkii marka hadallada maarata qur-aanka lagu sheegay beeniya qof naasixa maaha qofkii ka shakiyaay qof naasixa maaha ta saddexaadna waa maxay amarka qur-aanka ku jira waa inaad fartoonto haddii marka amarada aad qaadan weyso naasix ma tihid tan afaraadna waa maxay in laga fogaado wixii la yska reebo qur-aanka dhexdiisa haddii aad ka fogaan weyso xaaraanta naasix ma tihid tan shanaadna waa maxay inaad rumayso waxa qur-aanka ku jiro axkaamta ah inay axkaamta ugu khayr badan yihiin oo wax alle ka xukum wanaagsani oo wax qur-aanka xukunkiisa ka wanaagsani inaanay jirin aada rumayso tan lixaadna waa maxay oo ugu dambaysa inaad rumayso in qur-aankan uu yahay hadalka alle xuruuftiisa iyo macnihiisuba si dhaban uu ugu hadlay jibriilna uu alle maarata kasoo qaaday oo kasoo maqlay oo qalbigii rasuulka sal slm uu kusoo dejiyey si rasuulku sal slm uu uga mid noqdo dadka khalqiga alle u diga lisaan carabi ah iyo luqad carabiyo cadna ugu diga marka qur-aanku wuxuu kuu noqonayaa xujo haddaad u naseexayso oo intaas lagaa helo wuxuuna kugu noqonayaa xujo haddii aad khilaafto waxaa lasoo sheegay tusaalaan sheegaynaa buu leeyahy sheikhu meeshan alla uu yidhi wa aqiimu salaata wa aatu zakaata meel badanay kusoo aroorta oo macnahaas aayado badan baa sheegay laba qof baan arkaynaa buu ku leeyahay midkood salaadii ma dukan qur-aanku marka xujuu ku noqdaa kalabaadna salaaddii buu dukaday qur-aankii xujuu u noqonayaa nin kale zakadii bixin maayo qur-aankii xujuu ku yahay ku kalena sakadii buu bixiyey qur-aankii xujuu u noqonaya munaasabadan darteed wuxuu leeyahy shiikhu waxaan jecelahay inaan naftayda iyo adinkaba idin xusuusiyo mas'ala muhim ah maxay tahay marka masaladaas dhammaanteen waan weysaysanaa buu leeyahay marka aan salaada inaan dukanno aan rabno laakiin marar fara badan qofku wuxuu doonayaa inuu shardigii cibaadada la yimaado ile weysadu waa shardi moogta salaaddu weyselaan ka ansix mayso taasi marka dhib malaha qofku inuu ku dadaalo oo maqsuudkiina wuu ku xasilayaa laakiin wax kasii sarreeyaa jira oo kasii dhammaystiran shardiga la imow keliyayaysa kaa noqonin wax kasii sarreeya waa maxay tan koowaad haddii aad doonto inaad weysaysato waxaad qalbigaada gelisaa oo aad soo xaadirsataa oo aad dareentaa inaad amarkii alle fartoomayso ila allah ku faray inaad weysaysato moogta markaad dukanayso yaa ayuha aladiina aamanuu dadka mu'miniinta ahow idaa qumtum ila asalaati haddii aad doontaan inaad dukataan faqsiluu wujuuhakum wejiyadiinna dhaqa iyo eydiyakum gacmihiinna ila almaraafiqi laga gaaro xusullada xusullada laftooda la dhaqa wamsaxuu biru'uusikum madaxyadiinnana masaxa wa arjulakum dhaqana maaragtay lugihiinna masxiga lugaha waxaa laga wadaa hata dhaqid baa laga wadaa ilal kacbayni laga gaaro anqawyada anqawyadana waa la dhaqa ayagana culamadu marka waxay ku ijmaacsan yihiin inay waajib tahay in wejigii iyo labadii gacmood iyo labadii lugood dhammaantood la dhaqo weliba maarata lugaha gaar ahaan la dhammaystiro dhaqidda saxaabadii rasuulka sal ly slam ka soo guurisay weesada iyo siduu u wesaysan jirana waxa ay isku waafaqeen oo wax haba yaraatee khilaafu aanu dhexdooda ka jirin inuu dhaqay rasuulku sal sl lugaha uu dhaqi jiray haddii aanu markaa yani labisnayn khufayn iyo wax noocaas oo kale ah oo markaa waxaa la ogol yahay haddii magaalada la joogo afar labaatan saacadood yani yoom wa leyla haddii safar la yahana saddex maalmood in la masaxo waa marka marka cagaha wax kugu jiraan waa macnaha oo adoo weyse qaba aad gashato laakiin markii cagihii ay qaawan yihiin in la dhaqaahi inay waajib tahay ahlu cilmigu iskuma khilaafsana saxaabadii weysada rasuulka sal sl soo guurisana iskuma khilaafin waxaa dhinac u baxay niman maaragtay diin laawayaalah oo shiico raafida ah yaa yidhi maya lugaha anagu dhaqi mayno xoogaa yaran biyo dusha ka marina masaxaad sida madaxi loo masaxayoo kale ay saas faraha u mariyaan marka waa diin xuma taasi in madaxa la masaxaa iyaduna waa waajib marka waxaad dareentaa oo aad soo xaadirsataa oo qalbigaada aad gashataa inaad amarkii alla qaadanayso ilaa allah ku faray si macnaha cibaadadu uu kugu dhaboobo tan labaad waa maxay marka aad weysaysato waxaad isdareensiisaa sidoo kale inaad rasuulka sal slm raacayso sal allahu alay wasalam maxaa yeeley rasuulka sal slm wuxuu yidhi man tawada'a naxwa wuduu'i haada uma sallaa rakcatayni laa yuxadisu fiihimaa nafsahu gafara allahu lahu ma taqadama min denbih nuqtooyina meesha ku qoran laakiin dhamaystirka xadiidku waa kaas ila shardiga haddii la sheego jawaabtu waa in la sheego mogta wuxuu leeyahy rasuulku sal slam weesadaydaanoo kale qofkii weysaysta sida aan u weysaystay qofkii u weysaysta kadibna laba ragcad dukada waa laba ragcad sunnaa ma og tahay laa yuxadisu fiihimaa nafsahu oo aan naftiisa adduunye ugu sheekaynaynin ila markuu qofku iska maqan yahay oo iska maahsan yahay oo uu maarata adduunyada si xoogle u raaco oo isagoo ka joogsan kara inuu macnaha adduunyada ka fekfekero oo adduunye maaragtay naftiisa ugu sheekeeyo dee qofkaasi markaa salaad fiican ma dukan gafar allahu lahu ma taqadama min dambih marka qofkii naftiisa ka celiya sheekadaas oo kala dagaalama alla waa ugu dhaafaa wixii hormaray oo dembigiisii ah xadiiska bukhaari muslim baa weriyey marka qofkii weysaysta weysadaanoo kaleu yidhi mogta waxaana saxaabadii usoo wariyey xadiidkan cuthmaan ibnu cafaan oo u weysaysto oo tusiyaba kuwii markaa iyagu la joogo haddee taabiciin u badnaa marka laba ragcoo ka dambaysa weysadana waa laba ragcoo sunnaa oo culimmadu ay leeyihin weliba waa laba ragcoo mu'akad ah waa sunna mu'akad ay leeyihin laakiin riwaayo riwaayaadkii bukhaari ka mid a aakhirkeeda waxaa ku jirta laa takhtaruu ha kadsoominina intaad dhahdaan markaan weysaysanaba dembigeenna waa la dhaafaa inaad maarata dembiyada iska dhex dabaalataan oo aad maarata alla kacabsiga ka tagtaan yaan idinku dhicin sababto xisaabtu waa daranta wax lagu dhaafayana maaragtay waa un sakaa'ir aadan israar ku samaynin oodan joogtaynin macnaha tan saddexaadna waa maxay oo qofku inuu dareensanaado loo baahan yahay inaad alla ajir ka raadsanayso markaa aa weysaysanayso qasadkaadu wuxuu yahay in alla ajirkaas siiyo sababtoo ah weyseqaadkaas dembiyada lagu dhaafaa oo dembiyadii gacantu ay kasbatay biyaha ugu dambeeya ee kaa daadanaya adiga yaa la- lala dhaafaa dembigii gacantaas ay ay ay gashay markaad gacanta dhaqda kadib xubnihiina waa sidaas oo kale xubnihii kalena waa sidaas oo kale ee weesadii lagu dhaqaayay saddexdaas macno oo ah inaad amarka alla qaadanayso oo ah inaad rasuulka sal sl aad raacayso oo ah inaad ajri raadsanayso saddexdaas macno oo waaweyn marar fara badan waan iska halmaanaa buu leeyahay marka shiikhu wuxuu yidhi nafteydana waa xasuusinayaa idinkana waa idin xusuusinayaa buu yidhi allahu naxariisto sheikha wuxuu ku leeyahy sidoo kale haddii aad doonto inaad dukato oo aad salaaddii u istaagto waxaad dareensanaataa amarkii alle ee uu ku amray inaad dukato waa aqiimu salaata salaada ooga la yidhi kadibna waxaad dareensanaataa inaad rasuulka alle raacayso sala alla alay slam markii uu ku yidhi salluu kamaa ra'aytumuuni usalli saxaabadiibu saas ku yidhi u dukada sida aad ii aragteen anoo u dukanaaya kadibna ajir raadso oo qasadkaada ha noqdo in ajir lagaa siiyo salaadaas sababtoo salaadii waxaa lagu dhaafaa dembiyadii u dhexeeyey ayada iyo salaada kale ee ka dambaysa marka wuxuu leeyahy arrintaasi wayna dhaaftaa buu leeyahy marar fara badan oo kuma baraarugno sidaa darteed yaad arkaysaa buu ku leeyahay allahna cafiye cibaadadii aan la nimid raadkeedii si fiican nooga muuqdo buu ku leeyahay si fiican noogama muuqdo laakiin xaqiiq ahaan buu leeyahay waxaan qiraynaa inay salaadu dadka ka reebto waxyaabaha foosha xun iyo dembiyada waaweyn iyo munkarka laakiin qofkeebaa uu ku leeyahay markuu dukado isbedela oo salaadiisu ay ka reebtaa dembiyadii waaweynaa iyo munkarka waa dad yar buu leeyahay sababtoo macaanidii salaada ku jirtay yaa meesha ka maqan oo dadkii khaflo yaa isaga jirto iyagoo khaafiliinii salaada dukanaya shiikhu wuxuusan sheegin khushuuci khushuucna aad buu muhim u yahay oo qofku wax uu akrinaayo inuu macnaha macnahoodii soo xaadirsado maskaxdiisa ay ku jiraan bal qof maaragtay allah mahadsan leh alxamdulilah rabbi alcaalamiin oo tilmaamihii alle sheegaya alraxmaan araxiim maaliki yowmi ddiini oo dhahaaya allow adigaan keligaa ku caabudaynaa keligaan ku kaalmo weydiisanaynaa oo haddana alla baryaaya ihdina asiraata almustaqiima siraata aladiina ancamta calayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومعاني آد وقيمة بضان وهذا أنا مسكح يسي جوين كور يعني ما waxay noqonaysaa qof wax al- alla weydiista ma ma noqonaya qofkaas ilaahu jidka toosan igu hanuuni ila haddaad hanuunto moogta janno waad gelaysaa moogta xataa xumaantii waa lagaa ilaalinaya marka qofaan maskaxdiisii joogin yani ducadii maxay ku taraysaa waa dhibaato meeshan uu yiri rasuulku sal lla slam kullu nnaasi yaqduu dadka dhammaantood way ka lahaan buu leeyahay waqti horay baxaan subaxdii marka hadda tusaale un buuna siinayaa rasuulka sal slam fa baa'icu nafsuhu dadka waa kala qaybsamaan marka mid baa naftiisa iibinaya oo nafta uu iibinaya waa maxay macnaha waa uun maaragtay waa waa shaqaynaya waxbuu qabanaya yani qofku hadduu wax qabto naftiisa waa uu dhibay waa isagoo marka yani beeciyo kale lamidta marka dadkii naftooda iibiyey labay u qaybsamaan mid naftiisa xoreeyey iyo mid naftiisa halaagay sidaa darteed buu wuxuu yidhi rasuulka sal slam famuctiquhaa aw muubiquhaa midna uu xoraynayaa naftiisii oo cadaabkii yuu ka xoraynayaa hadduu alla ateeco midna waa halaagayaa naftiisi waa markuu maarata alla caasiyo oo cumrigiisa uu khasaaro noqdo marka kan naftiisa xoraynaya waa sida alla uu yidhi wa min annaasi dadkii waxaa ka mid ah man yashri nafsahu ibtiqaa'a mardaati illaahi qof iibinaya naftiisi isagoo doonaya raalli ahaanshada alle yashri nafsahu maxaa laga wadaa macnaha yabiicu nafsahu buu leeyahy sheikhu naftiisa buu iibinayaa isagoo raalli ahaanshada alle doonaya qofka markaa naftiisa iibiyey isagoo raalli ahaanshada alle doonaya oo daacadii alle la yimid cadaabkii iyo naartii yuu naftiisa ka xoreeyey kan halaagayna waa qofkan daacadii alle la imaanin oo cumrigiisa khasaaro ku dhameeyey naftiisa buu halaagay marka markii rasuulka sal slam dadka uu uu qeybiyey marka loo fiiriyo qur-aanka say ula dhaqmaan oo uu u qeybiyey dad qur-aanku xujo u noqonaayo iyo dad qur-aanku xujo ku noqonaayo wuxuu sheegay rasuulka sal slam in waxa la samaynayo lafteedu ay mararka qaarkood waxna maarata wax adiga lagu qabsado ay noqonayaan waxna waxaad adigu aad ka faa'iida ay noqonayaan camalkii waxaad ka faa'iidaysanaysaa hadduu camal saalixa uu yahay camalkii waa lagu ciqaabayaa hadduu camal xun uu noqdo marka xadiidkan fiiri buu ku leeyahay kullu naasi yaqduu fabaayicu nafsahu waxaa ku caddaanaysa in dadku ay lama horaan ay tahay inay camal falaan qof walbad waa camal falaya culummadu waxay dhihi jireen maaragtay qofka bani aadamka ahi waa xaarisun hammaam waa uun maaragtay mid sidii wax beeranayoo kale waayo haddana hami badan oo maaragtay iraado xoog le leh ay shaqaysanaayaan dadku ama khayray shaqaysanayan ama sharay shaqaysanayan meel fadhin maayaan wuxuu leeyahy marka shiikhu fawaaidda xadiidka laga qaadanayo faa'iidada koowaad waa isku tirtirsiin la isku tirtirsiinaayo isdaahirintii la dareemayo xisiga ahayd iyo midii xagga macnaha ahayd oo qarsoonayd taasna waxaa laga fahmayaa meeshan uu yidhi rasuulku sal l slam adduhuuru shatru liimaan dahaaro qaadashadu waa iimaankii barkiis faa'iidada labaad ee xadiidka laga qaadanayo waa maxay waa in iimaanku uu kala qaybsamo oo uu qayboqaybo yahay oo kutla waaxida uusan ahayn hal jumlo sida ahlubidacu ay leeyihiin mucsilada iyo wixii la halmaala marka iimaankii qaarkiis waa ficil qaarkiisna waa waa tarki waa wax laga tegaya macaasida markaad iska ilaaliso dee iimaanka waad la timid faa'iidada saddexaadna waa maxay xadiidka laga qaadanayo fadliga alle in la mahadiyaahi ay leedahay oo tamla-ul miisaan yaa la yidhi miisaankii bay xasanaad ka buuxisaa faa'iidada afraad waa maxay ee xadiidka laga qaadanayo waa sugid la sugaayo miisaan inuu jiro dadka camalkooda lagu miisaami doono marka qur-aanku baa lagu sheegay miisaanka qur-aanka ayaa lagu sheegay dhowr jeer marna mawaasiin baa la yidhi oo waa jamac isagoo wadar aha la sheegay marna isagoo keli ah baa la sheegay miisaanka wanadacu lmawaasiin alqista yaa alla u yidhi maalinka qiyaamaha waxaan dhigaynaa buu leey alle miisaanyaal caadil ah oo dadkii lagu miisaamo wixii ay sameeyeen aayad kale alla wuxuu yidhi fa amaa man thaqulat mawaasiinuhu qofka miisaanyaalkiisu ay cuslaadaan macnaha daacay la cuslaadeen daacadii alle iyo xasanaadkiisii yaa cuslaaday qofkaasi marka wuxuu noqonayaa qof ku noolaanaya nolol laga raaliya miisaankii isagoo maaragtay keli ahna waa la sheegay oo wuxuu ku soo arooray sunnadii rasuulka sal alla ly slam xadiidkii uu yidhi oo kale mathalan tusaale ahaan rasuulka sal slam uu yidhi kalimataani khafiifataani cala lisaani laba kelmadood oo u fudud carabka bani aadamka thaqiilataani fi lmiisaani miisaankase ku culus xabiibataani ila araxmaani allana uu jecel yahay maxay yihin marka labadaas kelmadood waa subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim marka waa fadli aada u weyn inuuna dhaafo maaha wax miisaankooduna culus yahay oo ajir fara badan laga helaayo carabkana ku fudud allana uu jecel yahay inay sahal kugu dhaafaan maaha sheekooyin fara badan oo la sheekaysanaayo waxaa wanaagsan in la iska joojiyo dikriga alle lagu mashquulo subxaan allah wabixamdihi subxana allahi alcadiim si maaratay jannadii maaratay geedo lagugu tallaalo xadiidkan hadda aan akrinaynay oo aan sharxaynana sidoo kale wuxuu sheegay miisaan walxamdu lilaahi tamla'u lmiisaana marka waa keli marka alxamdulilah tamlau miisaana miisaan keliyaa la sheego mufrad ah shiikhu marka su-aal buu isweydiiyey wuxuu leeyahay miisaanku ma wax la dareemi karaa oo xisi ah oo maadi ah mise waa wax macnawi ah wuxuu yidhi muctasiladu waxay leeyihiin nimanka bidcoolayaasha ah waxay leeyihiin waa macnawi macnaha xaqiiqi maaha waay macnuhu ogta miisaan la yaqaano oo maaragtay maadi uho jira ma ma jiray leeyihin wax lagu miisaamayo waxay leeyihiin cadaaladii unbaa la muujinayaa bis laakiin qowlka saxdaa wuxuu yahay inuu yahay wax jira oo maadi ah oo laba kafadood leh yani labadii saxan wax lagu miisaamayay yuu leeyahay walahu lisaanun carabna waa leeyahay miisaankii la yaqiino waa adduunka laakiin ilaahay maarata xajmigiisa uu ogyahay laguna miisaamo acmaasha wanaagsan iyo midda xun meeshan marka ishkaal baa marka soo arooraya buu leeyahay see camalka loo miisaamayaa iyadoo aan ognahay camalku inaanu ahayn wax maadi ah oo la taaban karo jismi ma aha sidaase kelimadan alxamdulilaahi ay u buuxinaysaa miisaanka iyadoo sidoo kale aan jismi ahayn jawaabtu way sahlanta buu leeyahay oo waa inaan idhaahnaa alle inuu acmaashi u bedelo ajsaam macaanidiina ajsaam u bedelo waa uu awoodaa alle sababtoo alle wax walba waa awoodaa ma waanay ka sugnaanin rasuulka sal ly slam inuu sheegay in suuratulbaqara iyo aali cimraan ay maalinka qiyaamo imaanayaan iyagoo laba daruurood oo kale ah oo qofkii maaragtay ku camalfalayey oo xafiday hoosinaya oo qoraxda ka celinaya haddii suurat albaqara iyo suurat caann waa la xafidiyey waana lagu camal falay waa camal laakiin alla wax walba waa awoodaa miyaanin sugnaan buu leeyahay shiikhu oo aysan ka sugnaanin rasuulka sal ly slam in mawdki laftiisi geeridii lafteedii baa la keenaya buu leeya maalinka qiyaamaha iyadoo loo ekeysiiyey oo suuradii laga dhigay wan markaasaa jannada iyo naarta dhexdooda la joojiyaa markaasa waxaa leeyahay ahluljannooy waa loo dhawaaqaa markaasay soo hanqal taagaan markaase waxaa la yidhaahdaa ma garanaysaan kan waa meydkii looga dhigay maogtahay wan waa meydkii looga dhigay wanka maogtahay ma garanaysaan baa laleeyay markaas ha waa mawdkii bay hada almawtu bay yidhahdeen ahlunaarkii waxaa la yidhaha ahlunaarow yaa la leeyahay soo maaratay madaxii kor soo qaadaan iyaguna waxaa la leeyahay ma garanaysaan kan markaas waxay leeyihin ha hada almowt waa geeridi uma yudbaxu bayna aljannati wannaar jannadii naarta inta u dhaxaysa yaa mawdkii oo wan loo bedelay la gowracaa markaasa waxaa la yidhaahdaa yaa ahla aljannati khuluudun walaa mowt yaa ahla annaari khuluudun walaa mowt ahlu jannow jannadu waad ku waaraysaan geerina ma jirto jannada laguma dhinto ahlu naarow idinkuna waad ku waaraysaan waa dulalka inay ku waaraan alla ugu talagalay oo gaalnimada ku dhinta moogta dhimashana ma jirto ila haddii la dhinto xoogaa wala raaxaysan lahaa moogta mowtku marku waa macnawi laakiin haddana waa kaas ahaa aakhiro waxaa loo bedelayaa wan baa loo bedelayaa la gowracayo waxaa muhima marka inaan idha annagu miisaanku maalinka qiyaamaha waa mid la dareemi karo oo xaqiiqo ah oo dadku waxay samayn jireen oo acmaalan lagu miisaamaayo qofkii acmaashiisii u wanaagsanayd ee cuslaatana uu noqonayo dadka liibaani uu ka mid noqonayo qofkii xasanaadkiisii iyo wanaaggiisii ay wax fudud noqdaan oo xumaantii ay badatana oo cuslaato qofkaasi naftiisa waa uu khasaaray faa'iidada shanaad ee xadiidka laga faa'idaysanayo waxay tahay fadliga ay leedahay in la jamciyo subxaan allahi walxamdulilah laysu keeno oo rasuulku wuxuu yidhi sal slam subxaan allahi walxamdulilahi tamla'aani way buuxiyaan ow tamla'u maa bayna asamaai walardi iyo xasanaad ka buuxiyaan cirkay dhulka inta udhexaysa taasina marka waxay ku imaanaysaa isu keenidii laisu keenayo subxaan allahi walxamdu lilah yaa wuxuu yahay in ceebtii alle laga anfinaayo iyo nuqsaantii loona sugaayo alle dhammaystirnaantii saasay marka ku noqotay wax fadligaas faraha badan alla uu siiyey subxaan allahi ceebtii iyo alle ka hufaysaa iyo nuqsaantii alxamdu lilaahina kamaalaadkii iyo dhammaystirnaantii alle loo sugaaya faaidada lixaad ee xadiidka ku jirta waxay tahay inay salaadu nuur tahay waxaa taas kasii farcamayo kasii dhalanaya isku boorin laisku boorinayo isku tirtirsiin laisku tirtirsiinayo in salaadii la badiyo laakiin waxaa nagu soo arooreysa uu leeyahay in salaado fara badan qofku uu dukado mararka qaarkood haddana uusan dareemin iftiin jawaabtu marka maxay tahay jawaabtu waxay tahay buu leeyahy shiikhu in hadalka rasuulka sal slam uu xaq yahay wax mushkilaana aanu lahayn ishkaal ku jirin laakiin qalbiga oo nuuri waayey sababtiisu waxay tahay waa mushkilo ka jirta maarata qofkii ka jirta dhexdiisa oo sababkii keen laha nuurka meesha wax ka qariban yihiin ama maanic baa jiro oo masalan dambiyahaas la samaynayo wax noocaas oo kale ah yaa keenaya in qalbigu nuuri waayo marka qofkii salaadiisa isus isku dara dee khalal baa jira sababtii lafteedii aan isku toosnaynba salaaddii aan toosnaynba sababta ikhlaasba lama imaan qofkiisa dukada laakiin qalbigiisu maarata maqan yahay oo midigii bidax iska aadayo maanic baa jiro salaadiisa ma dhammaystirna marka natiijadii loo baahnaa ma ka dhalanayso oo nuurka ahayd saas marka u qiyaas buu leeyahay saas uga qiyaas qaado yani wax kastoo yani sharcigu uu xugum ka dhaliyey uu ka ratibay oo wixii marka la waayey waxaad ogaataa ama meesha maanic baa jiro wax diidayaa jira wixii inay meesha ka yimaadaan oo natiijada la helo ama sababtii lagu heli lahaa natiijada aaba khalal ku jiraa oo wax ka qaldan yihiin ee xaqiiq ahaan hadalka alla waa xaq hadalka rasuulkuna sal ly slama waa xaq faaidada toddobaad maxay tahay waa isku tirtisiin laisku tirtisiinaayo sadaqadii in lala baxo oo wuxuu yidhi rasulka sal wasadaqatu burhaan qofka iimaankiisa caddaynaysa waa sadaqadu faaidada sideedaad xadiidka laga qaadanayo wax maxay in wixii qofku uu jeclaa hadduu bixiyo ay tusinayso in qofkaasi qof iimaanka ka run sheega u yahay wax marka la jecel yahay waa maxay waa maalka dadku waa jecel yihiin faaidada sagaalaadna waa maxay in laisku tirtirsiiyo in la sabro oo la dul qaato sabarkuna uu yahay iftiin xoogaa xaraara wax ku jirteen laakiin waa diyaa iyo nuur isku jira oo rasuulku sal wuxuu yidhi wasabru diyaaun buu yidhi faaidada tobanaadna waxay tahay oo xadiidka ku jirtaa qofka qur-aanka xambaarsan ee alla qur-aanka u dhiibay ee uu qur-aanka baray ama waa qof faa'iide helaya ama waa qof khasaaraya ma jirto mar la leeyahay yacni qur-aankii mana ku khasaarin mana ka faa'iidin waa iska dhexdhexaad ma jirto ama maaragtay faa'iidaad ka helaysaa qur-aankii ama maaragtay waad ku khasaaraysaa faa'iidaas waxaa ka dhalanaya faa'iido kale oo ah in qofkii uu naftiisa xisaabiyo qur-aanka ma ku camal fashay si uu xujo kuugu noqdo mase kuma aad camal falin oo markaa uu xujo kugu noqdo adiga oo markaas uu qofku isdaba qabto oo uu toobad keeno faa'iida koob iyo tobanaad waxay tahay weynida qur-aanka iyo sidoo kale maaragtay inaanu meel cidlaa ku dhacayn qur-aanku iyo ama qofkii waa uu ka faa'iidaystaa oo xujo u noqonayaa ama qofkii maaragtay waa ku imtixaan murtaa oo dhiba ka soo gaara hadduu ku camal fali waayo faa'iidada labaiyo tobanaad waxay tahay xadiiska laga qaadanayo caddayn la caddaynaayo xaalka dadka in dadku maaragtay u kallahaan shaqo subaxdii laga bilaabo naftoodan ay iibinayaan qofkii marka camal wanaagsan ku iibiyey naftiisa oo ku mashquuliya waa uu xoreeyey qofkaasi naftiisa qofkii camal xun ku mashquuliyana naftiisa waa uu halaagay faa'iidada saddex iyo tobanaad waxay tahay ee xadiiska laga qaadanayo in xorriyadda la sheego ilaa dadka hadda xorriyad bay sheegaan moogta aad bay u qadisaan moogta wax muqadasay ka dhigaan dhab ahaan inay tahay in qofku taacada alla uu ku mashquulo ee ma ahane in qofka lasii daayo oo wuxuu doono uu sameeyo naftiisu iska jeclaato ma aha xorriyaddu saas maaha sida ibnuqayim uu qasiidadiisa nuuniyada uu ku yidhi harabuu min alriqi aladii khuliquu lahu wabuluu biriqi nafsi washaytaani waxay ka carareen dadka qaarkood oo nasiib darra ku dhacday addoonnimadii loo abuuray oo ahayd inay allah addoon u noqdaan ay keligiis caabudaan wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun so alla ma dhihin inaan alle caabudnaana loo abuuray markaas cibaadad alle ka carareen iyagoo xorriyad raadinaya markaasa waxaa lagu imtixaanay naftii iyo shaytaankii inay addoommo u noqdaan qof kastoo marka shiikhu wuxuu leeyahy cibaadada alle ka carara shaytaankii yuu addoon u noqonayaa buu leeyahay oo uu hoosgelayaa wabilahi towfiiq
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online